bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida aad la socotaan waxaa ilaa iyo sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay aan safaro ku marayey qeybo ka mida gobolada puntland anigoo og inay jiraan su-aalo badan waxaan jeclaaday inaan dadweynaha la qeybsado warbixinta safaradayda oo haatan gabagaba ah waxaan lasoo kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada gaalkacyo galdogob bursaalax xero jaalle beyra rigomane bacadweyn xarfo hurtinleh jalam kalbayr garowe sunujiif dangorayo bardho carmo boosaaso iyo qaar kale waxaan maanta rabaa inaan warbixin waafiya ka bixiyo socdaalkaas aan kor kusoo xusay waxaa ii suurtoobi weyday duruufo kala duwan awgood inaan tago gobollo iyo degmooyin kale oo ii qorshaysnaa inaan socdaalkayga ku darsado nasiib wanaag waxaan la kulmay ergooyin ka socda deegaanadaas aanan gaarin insha allah waxaan ballan qaadayaa inaan gaari doono gobolladaas aanan tegin markii ay fursaddu ii saamaxdo waxaan aada ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer puntland war meel meel kastoo aan tagnay aniga iyo wafdigayga noo soo dhoweeyey si walaaltinimo leh oo kalgacatooya ku dheehan tahay kana muuqato qiiro wadaninimo iyo soomaalinimo waxaan socdaalkayga kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno ka tirsan maamulka puntland gaar ahaan simada halka aad kala soconaysaan codkan waa warbaahinta qarniga ee horseed media dot net horseed media dot net madax dhaqameedka waxgaradka ganacsatada haweenka dhallinyarada culimaadudiinka iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta puntland haddaba waxaan rabaa inaan dul istaago qodobo ka mid a waxyaabihii aan soo arkay iyo warbixintii ay siiyeen bulshooyinta reer puntland ee aan kulamada la qaatay waxaa jira caqabado yaryar ee aan kula kulmay safarkayga balse aan go-aansaday inaanan waxba ka soo qaadin kagana gaabsanayo inaan ku daro warbixintayda waxay bulshaweynta aan la kulmay ii sheegeen anna aan hubsaday inay jiraan dhibaatooyin siyaasadeed dhaqaale iyo arrimaha bulshada haddaan ka hadlo arrimaha siyaasadda waxay dadweynuhu ii sheegeen inay jirto xorriyad la-aan iyo cadaadis aysan u suurtagelin inay si xora ku cabiraan fikirkooda siyaasadeed iyo kooda muwaadinimo waxay dimuqraadiyadduna faraysaa in qofka muwaadinka ay xaq u leeyahay inuu si xor ah u hadli karo una kulmi karaan si ay u gutaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda dastuuriga ah hase yeeshee waxay ii sheegeen inaysan maanta taasi ka jirin puntland saxaafadda xortayna aysan cabsi awgeed uga howlgeli karin puntland aysanna gudbin karin xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka waxay ii sheegeen in marar badan ay isku dayeen inay samaystaan qadooyin iyo fadhiyo ay kaga tashanayaan ayahooda balse ay cadaadis iyo caburin kala kulmeen maamulka puntland waxay kaloo ii sheegeen inkastoo ay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka qabaliga ah loona gudbo nidaamka dimuqraatiga ee xisbiyada badan haddana inaysan kalsooni ku qabin in xukuumadda jirtaahi ay arrintaasi daacadda ka tahay fulina karto waxay kaloo ii sheegeen in gobolladii ku midoobay dhisitaanka puntland kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ay qaar ka mid a aysan gacanta ugu jirin maamulka qaarkoodna ay samaysteen maamullo u gaar ah waxay kala furfurashada kala furfurashadaas puntland sabab uga dhigayeen maamul xumo iyo aragti la-aanta hoggaanka sare ee puntland waxay kaloo bulshaweyntaasi ka ka tirsanayeen maamulka cadaalad darro iyo sinaansho la-aan khayraadka gobolka waxay bulshooyinta puntland si waafiy u cabireen waxqabad la-aan la xiriirta daboolidda baahida aasaasiga ee arrimaha bulshada basic social services sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxaa kaloo burburay waxna aan laga qaban halbuulayaasha dhaqaale sida waddooyinka goromada duulista iyo dekedda waxaa markhaatimo doonto ah in waddada dheer ee laamiga isku xigta boosaaso iyo gaalkacyo iyo dekedda boosaaso ay yihiin hantida keliya ee laga dhaxlay dowladdii allah u naxariistee maxamed siyaad barre waxay meel kastoo aan tagno dadweynuhu ku baraarugsanaayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasoolnada puntland dibna la isugu soo celiyo gobolladii iyo beerihii ku bahoobay maamulka puntland waxaan meel walba kula kulmay shacab u bisil nabad hogaamin wanaagsan iyo horumarin dhaqaale jiritaanka puntlandna ay si dhab ah uga go-an tahay waxay kaloo muujiyeen si cadna u diidanaayeen muddo kororsiga xeeladaysan ee maamulka iyo baarlamaanka xilligiisu dhammaaday tala soo jeedin iyo u nasteexayn dowladda waxaa ku habboon maamulka iyo baarlamaanka lagu soo doortay laguna dheereeyey inay ugu adeegaan xilkooda afartan sano ee labada bilood ka dhiman tahay inay tixgeliyaan dhowraanna rabitaanka shacbiga waxaan ku baraarujinayaa maamulka iyo baarlamaanka inaysan gelin dalka mugdi iyo khalkhal siyaasadeed oo laga maarmi karo waxaa mudan in mar walba danta guud laga horumariyo danta iyo maslaxadda khaaska ah tala soo jeedin ku wajahan dhismada puntland dhismadu waa marjaca siyaasadeed ee puntland waxayna budhigo u ahaayeen una yihiin aasaaskii iyo jiritaanka puntland sidaa daraaddeed waxaa waajib gaar ahi ka saaran yahay inay mar walba dib u eegis iyo qiimeyn ku sameeyaan marxaladda uu dalku marayo waxaan ku talinayaa inay isugu yimaadaan shir deg dega oo ay ku qiimeynayaan marxaladda ay puntland maanta ku jirto si ay ugaa u gutaan waajibaadka ka saaran maslaxadda iyo horumarka puntland halka aad kala soconaysaan codkan waa warbaahinta qarniga ee horseed media dot net horseed media dot net isimadu waxay leeyihiin dowr iyo awood dabiici ah moral authority iyo kalsooni shacab ee aysan siyaasiyiintu lahayn waa inay saas u fahmaan aragti guud waxaa waajib ah in loo qumo maslaxadda guud ee puntland lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara khalkhal siyaasadeed waxaa kaloo waajiba in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka wixii ka haray puntland lana doono inta maqan si ay ku jirto dabacsanaan ehelnimo iyo daacadnimo dadweynaha reer puntland waxay horseed ka ahaayeen nidaam kastoo horseedi karay dimuqraatiyad iyo rabitaan shacab waxayna ku caanbaxeen samir iyo dulqaad siyaasadeed sidaa daraaddeed waa in la dhowraa rabitaankooda iyo sharaftooda waa in lala fahmaa shacabweynaha puntland inay xeerinayaan midnimada xalsilloonida iyo jiritaanka puntland waa inaan loo qaadan inay raalli ka yihiin sida qaawan ee mararka qaarkood loola dhaqmo